wadamada jabuuti iyo itoobiya oo ka mid ah dalalka dhaca mandiqada geeska afrika ayaa mar kale cusboonaysiiyey heshiiska iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ka dhexeeya labadan dal muddo tobannaan sano ah safiirka itoobiya u fadhiya dalka jabuuti oo lagu magacaabo berhano tesgeya ayaa magaalada caasimada ah ee jabuuti wuxuu kulan kula yeeshay wasiirka maaliyadda dalkaas ninka lagu magacaabo cismaan ibraahim roble wadahadallada labada mas-uul ayaa xoogga saarayay sidii xal loogu heli lahaa baahiyaha ay qabaan shirkadaha itoobiya laga leeyahay ee ka howlgala waddanka jabuuti kuwaasoo kaalin weyn ku leh dhaqaalaha dalka itoobiya intii uu noo socday wadahadalka waxaan xal ka gaarnay qodobo badan oo horseedaya in bulshada itoobiya ee ku sugan jabuuti ay helaan bii-a ku wanaagsan arrimahooda ganacsiga ayuu ku yidhi safiirka itoobiya ee dalka itoobiya berhano tesegeya qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay aaladda ekis waxay sidoo kale madaxda dalka jabuuti iyo itoobiya ee kulan ka yeeshay ay isla soo hadal qaadeen caqabada haysata shirkadda diyaaradaha itoobiya taasoo kaalin weyn ka qaadata isku xirka ganacsi iyo safar ee labadan dal waxaana dhanka kale ay isla garteen in la xoojiyo iskaashiga la xiriira dhinaca tamarta jabuuti ayaa ka mid ah dalalka ay itoobiya adeegsato dekadihiisa waxaana iskaashiga xagga dhaqaalaha ah ee ka dhexeeya lagu tilmaamaa mid xoogan laakiin waxay hadda itoobiya doonaysaa inay ka soo wareegto jabuuti oo ay hesho dekado badan oo soomaaliya ku yaala kuwaasoo si baylah ah ay gacanta ugu gelinayso dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud